kulanti wanaagsan dhegeystayaal idilkiinba kusoo dhawaada shabakada wararka qurba jooga ee somali diaspora news dot com sidoo kale dhegeystayaal hamoogaanina inaad naga soo booqataan qurbajoog dot com dhegeystayaal waxaana soo gaarayay fariimo ciida ka badan oo ay qurba jooga beelweynta garxajis ee ku kala nool waqooyiga america ayna soo gaarsiinayeen iyagoo markaasi dareenkooda iyo hambalyo u gudbinayay madasha shirka tale iyo tusaale ee duleedka magaalada ceergaabo ee buurta daalo uga socda beelweynta haber yunis qurba joogta oo markaa rag iyo dumarba isugu jiray qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa hambalyooyinkooda iyo dareenadooda waxaa kamid ahaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu magacaygu waa anwar sheekh madac abdalle waxaan joogaa edmonton canada waxaan kasoo jeedaa hargeysa waxaan hambalyo halkan u marinayaa madax dhaqameedka socadiinta iyo dadka kale ee mutacalimiinta reerku isugu yimi halkaa waxa weeyaan sidaan taariikhda ku hayo konton sano ayaa ugu dambeysay abri soo shirto waxaan leeyahy guuleysta ilaahay idin gaarsiiyo weliba waxaan aada ugu mahad celinayaa oo aan aada shiishada kala socda tifiyada iyo meelahaas mudana casir cabdulqaadir waxaad moodaa in beesho iyo saraakiishadii wixii dhintay mooyinka kalona ay dabadaha ku warwareegayeen maanta waan ku faraxsanay inaan aragno misirkaala oo ku soo halgamo wadanka oo ka dhex muuqdo shirka waxaan leenahay qola waa macalimiin qola waxa weeyaan siyaasiyiin qola waa milatari alla soo taageero soo dhawaada kuwa kala maqanay doctor biiraan asalaamu calaykum
bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu anigoo aayaan maxamed cumar degdana edmonton dalka canada ahna gurba jooga reer salaxlin waxaan halkan hambalyo uga dirayaa be shirka beesha habryonis ee ka socda buurta daalo ilaahay waxaan uga rajeynayaa in uu shirkaasi no ay kasoo baxaan qodobo beesha habryonis iyo dalka somaliland baa waxu qabta assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
hay bismillahi raxmaan iraxiim magacayga waxaa la yidhahdaa ibrahim jaamac biiriye oo kasoo jeeday gobolka sanaag ceergaabo waxaana joogaa u s a ohio columbus waxaan halkan hambaliyo taageero uga dirayaa beelweynta garxajis iyo shirka daalo ee kasocda somaliland aqoon-yahanka waxgaradka waxaanan u rajeynayaa guul mid waarta oo dadka iyo dalka dhammaan somaliland iyo beesha iyo deegaanka intaba anfacda iyo diintaba ayaan u rajeynayaa aad baanan ugu faraxsanahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka hore waxaan umahadnaqayaa shabakada qoladan diaspora ee gurbajog dot com fursadan qaaliga ayna siisay maanta oo aan ku dhiibanayno fiksadeeda markaan usoo laabto dhinaca shirka tala iyo tawfiiq anigoo kasoo jeeda gaar ahaan oodweyne ahna degana dalka canada gaar ahaan magaalada ottawa markaan shirka ka socda daalayo daalo haddaanu nahay dhalinyarada beeshaas aad baanu usabudgaraynaynaa waxaanu leenahay ilaahay ka dhigo shir lagu waaro ilaahay ka dhigo shir markuu dhamaado hadhowna isu wada keenaa baxweynta garxajis talabaad haddaanu nahay dhalinyarada qurba jooga ee magaca la baxay golaha baraalowga oo imakana mar haddii beesha habaryonis hadday baraarugtay waa maasha allah waxaanaanu jecelnay magacii aan la baxina hore inaanu hadhow tulan iska bedelno oo aan magac cusub la baxno marka aad baan ubahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu
bismillahi raxmaan raxiim anigoo caasho koosaar degan canada kana soo jeeda deegaanka hargeysa waxaan halkan xumbalyo uga dirayaa shirka beelweynta habaryoonis uga socda buurta daalo waxaan ilaahay uga rajeynayaa inuu noqdo shir midho dhala oo go-aan kheyr qabaa kasoo baxo oo beesha habaryoonis iyo somaliland oo dhan waxtar u leh iyo horumar lagu najiso
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halkan aniga oo magacayga la yidhaahdo jamaal xuduur oo kasoo jeeda magaalada xaaji saalax dhammaan waxaan marka ugu horeysa
hambalyo aan u dirayaa shabakadan waraysiga naga qaatay waad mahadsantiin baan idin leeyahay number two waxaan aad iyo aad aan ugu hambalyeynayaa beelweynta xadir yoonis maanta muddo badan ka bacdi garatay inay danaheeda ay ka shirto ay isugu timi u dadaalo shirkaasna waxaan ka rajeynaa in wax wanaagsan oo beesha iyo ummadda reer somaliland u wanaagsan inay kasoo baxaan oo kheyr qaba waanu idiin soo daceynaynaa aadna waan ugu faraxsannahay halkaana kasii wada garab iyo gaashaana waan siinahay wadankaan kasoo hadlaya aniga ka deganahayna waxa weeyaan maraykan magaalada siyaata la yidhaahdo asalaamu calaykum ha asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo magacaga lalaada nimco maxamed cali aan kana soo jeeda degmada oodweyne kuna nool dalka maraykanka magaalada siyaara washington waxaan halkan marka hore u hambalyeynayaa shabakada aada sida qiimo yaqaanaa badan waraysiga nooga qaadaysa iyo xiriiryaasha qaaliga ah waxaan halkan ku taageerayaa dhammaan bulshada habayonis meel kastoo ay joogaan iyo shirka qaaliga ah ee aada iyo aadka u quruxda badan ee ka dhacaya magaalada ceerigaabo duleedkeeda waxaan leenahay hambalyo kuwaara bashbash iyo barwaaqo aada iyo aad baan ugu faraxsanahay sida qaaliga ee sharafta badan ee maanta habayonis ay u garatay inay danteeda iyo iyo taladeedaba ay ka shirto waxaan leenahay ilaahay ha noqdo ilaahay ka dhigo kuwii qalbigiin iyo quluubtiinaba isu soo jeediya ahaadana hogaanka habaryoonisi aan weligii leecin kal iyo laabana u taageersanahay hil iyo hoo wax lali waxa ay nooga bahdana waan ku taageeraynaa si aad iyo aada u qurux badan baana rajeynaya inay wax wanaagsan ay kasoo bixi doonaan waxaan leenahay habaryoonis ha guulaysato dhammaantoodba waana ka baxa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu cabdiraxmaan ibraahim xaaji maxamed waxaan ku dhashay oodweyne laakiinse waxaan kasoo jeedaa gobolka saaxil berbera waxaan hambalyo u dirayaa shirka habaryonis ee ka socda magaalada daalo waxaanan u rajeynayaa inay kasoo bixi doonaan wax wanaagsan oo wadanka iyo somaliland iyo beeshaba wax weyn u tari doona waxaana sidoo kale hambalyo u dirayaa suldaanka guud suldaan maxamed xirse ani oo isagu shirkaas ilaa iyo maalintii lagu dhawaaqay ahaa taageeraha ugu horeeya ee magaranaysa ay garab taagay maantana ka qayb galay aada baanu ugu faraxsannahay meel kastoo aan joogno hadaanu nahay qurba jooga beesha habaryonis waxaananu mar walba leenahay hambalyo dhammaan waxgaradka salaadiinta kale iyo inta ka qayb gashayba waxaanu idin rajeyneynaa guul waananu idin garab taaganay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa hagaag dhegeystayaal intaa waxaa ku eg fariimihii ayna soo gaarsiiyeen qurba joogta beelweynta garxajis oo markaa ay ku hambalyeynayeen islamarkaana ay ku hoga tusaaleynayeen ergada ku ururtay daalo buurta sacdo oo markaasina halkaa ay uga socdo shir weyn beelweynta habar yunis oo markaana ay halkan inooga soo jeedinayeen sida iyo talooyinka ay dama jeclaan lahaayeen in halkaasi ay kasoo baxaan intaan dib hawada ugu kulmi doono waa cabdulqaadir xuseen oo idinle sidaa iyo nabadgelyo